Khilaafaadka waa qayb ka mid ah nolosha caadiga ah ee bulshada waxaana lagama maarmaan ah in la helo siyaabo wanaagsan oo lagu xallin karo khilaafaadka bulshada ka dhex jira si loo ilaaliyo nabadda iyo xasilloonida. Inta badan odayaasha dhaqanka ayaa ah kuwa kaalinta ugu muhiimsan ka qaata xalinta marka uu khilaaf dhaco, waxaana jira xeerar dhaqan iyo habab kale oo ay u xalliyaan khilaafka. Nabadoon Axmed, oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Jubaland, ayaa ka warbixiyay nidaamyada iyo hababka loo maro xallinta khilaafaadka.
Waa dhowahay, waxaan u maleynayaa sidii hadda oo dhaqanka oo qabiilaadka ay ku wada xeertamaan. Dhalinyarada anaga hadda waxaan u maleynayaa hadda qaatamaan ku jirnaa, gadaashaana waxaa la rabaa hawl in la sii qabto. Nin kastaba dhaqankoo goonihu u leeyahay, dhaqankiisa inaad ku maamusho oo meesha laiskugu imaadana in wanaag laga dhaliyo. Waxaa loo bari karaa qofka inaad soo dhaweysato marka hore aad soo jiidataa la rabaa si wanaagsan. Markaad horeba lagu yidhaha war hebel miya haa dhibkaasaan ku gaarsay adoo careysa inaad galan ood wanaag aad ku soo jiiddo qofka aad soo dhaweyso aad dhahdo waxaan rabaa waxaan ilaahay baa keenay wax ilaahay keeni waaye wax ilmaada as keeni maaha wanaag in wax aan ku hagaajino aan isu imaadno qofkii dhibanaha ahaayo oo dhibka as gaarina inaad u yeerto oo tiraa war faatixadan ku maraa wanaagaan saanaan nahay inaad asaguna aad qanciso dadkii islaamka ahaa oo dhibka ku geersana aad qanciso wanaaggaas dadkaad iskugu keentay oo si sharaf leh oo wanaagsan oo was ilaahay raalli ka yahay waxaas ilaahay raalli aad ku shaqaysa intaas horta dhalinyarada wanaageeda iyo dhaqanka hadda oo ninka hadda waaba waqtigaan waqtigaan waa sii raaracdaa in ka dambaysa waxaan rabnaa wanaaggaas anaka reerka aan ku dhaqahayn inuu nagula dhaqaan waxaa waaye awowgaa meesha soo mara adeer eed marta ad wiilkaada ugu sii tagta wiilkaada wiilkiisa ugu sii tagta waxaan arkayna suldaan suldaan soo maray wiilkiisa suldaanka as dhintay wiilkiisa suldaanka as toshka as koray intaas wanaaga ku gaartay marka dhalinyarada waxaan dhihi lahay wanaaggii awowga isku dhaqday dhaqanka awowgiis isku dhaqday in isku wanaajiya dhaqanka saas isku wada oo dadka islaamka soo dhaweeya haddii yidhaha ila qabso anaa qabsada meeshaa anaa qabta hadduu yidhaha wax kala soconaa labadaa lug haddaad meel isla dhigto inaad saa u kala qaadda mooge haddaad isla dhigma dhaqaaqa male waa ka haystaan waxaa jira nin aabihiis lixda ama toddobaatan jira asagoo cunuga ilmaada saddex shanta ama labaatan shanta joogo oo aabihiis garka galha aabihiis aabihii taaga wiilkaa loo yeerinaa wuxuu laleeyahay odayga naga dhaaf wiilki wiilkaan nin nadiif ah nooga yeer ninka yar waxaa lagu gartaa marka soo baxdiisa horeba wanaaggiisa waa ragga hadda si ugu badan wax bay barteen wanaag bay barteen waxbarashay galeen hadda aad bay nooga horreeyaan